أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى فصل هذا متكن فاصل مدوح كالسارو في بيان الاسم الموصول وصلته هذا متكن في بيان الاسم الموصول وصلته اسم كموصول كأه إيه سلديسي عدينتيسي أيو فسليهي وقيبتي أفراد كمدة macaariftii leanna waxaanu soo qaadanay waa qeybtii afraad ee macaarifta ka mid a leanna waxaanu soo qaadanay addamiiru waalcalamu wasmu lishaara damiirkii calamkii iyo ismulishaarihii saddexdaa qeybood ayaa inoo soo dhammaatay qaybtii afraad ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka guda galo oo ah isimka la yidhaaho al-ismu almawsuul markuu sheekhu ku leeyahay al-ismu almawsuul ayaan ka hadlaynaa wuxuu meeshaa ku saaray inuusan ka hadli doonin almawsuul alxarfiy al-ismu almawsuulaan ka hadli markuu ku leeyahay halkaa wuxuu rabaa inuu ka saaro sheekhu almawsuul alxarfiyu inuusan ka hadli doonin leanna mawsuulku wuxuu u qeybsamaa laba qeybood mawsuulun ismiyun wa mawsuulun xarfiyun mawsuul isima iyo mawsuul xarfi ah mawsuulka marka xarfiga ah waxaa la yidhaha waa maa uwila maca silatihi bilmasder maa uwila maca silatihi bilmasder waa wixii isaga iyo siladiisa lagu awilo masder lagu dhalaaliyo maa uwila maca silatihi bilmasder waa wixii isaga iyo siladiisa lagu dhalaaliyo masder lagu dhalaaliyo tusaale ahaan marka aada leedahay yucjibunii an tatacallama yucjibunii aniga waxay cajab gelinaya an tatacallama inaad waxbaratid ay aada ii cajab gelinaysa yucjibunii an tatacallama ereygaas an waxaa la yidhaah mawsuulun xarfiyu leannahu waa erey lagu dhalaalinayo masder lagu dhalaalinayo waxaa meesha ka maqan oo lagu dhalaalinayo faacilkii yucjibu walidaalika markaanu icraabayno maxaan leenahay wa an almasderiyatu wamaa bacdaha fii ta'wiili masderin faacilu yucjibu wataqdiiru tacallumuka ayaa icjab gelinaya yucjibunii tacallumuka waxbarashadaada ay cajab gelinayso maadaama markaa ereygan masder lagu dhalaalinayo waxaa loo yaqaanaa luga alcarabiya dhexdeeda almawsuulu alxarfiyu mawsuulka xarfigaa marka waa shan qaybood shan erey way mawsuul xarfi ah waa an anna kay maa low shantaasa waxaa la yidhaha almawsuulu alxarfiyu gabayna way ku dabdiyeen isagoo shicirah ayaa la dabdiyey oo shaarixu uu kuu dhigayo mawsuuluna alxarfiyu khamsatu axrufi hiya an wa anna wakay wamaa faxfad walow saasuu sharxu kugu dabdiyey mawsuuluna annaga mawsuulkeenna mawsuulkaasu alxarfiyu ee xarafka loo nisbeeyey khamsatu axrufin waa shan xaraf mawsuulkeenna xarafka ah shan xarafu hiya shantaas xaraf an oo ereyga an la yidhaah oo master lagu dhalaaliyo wa anna wakey wamaa faxfad xifdi iyo walow ereyga low la yidhaah shantaasu an anna key maa iyo low shantaas erey ayaa waxaa loo yaqaanaa almawsuulu alxarfiyu marka kaa inuusan ka hadli doonin ayuu sheekhu kugu ishaaray hadalka uu leeyahay almawsuulu alsm اlmawsuul markuu ku leeyahy waxaa baxay xarafkii mawsuulkii xarafka ahaa ayaa meesha ku baxay alismu isimka isimkaasu almawsuulu isimka mawsuulka ah maa iladii kii way iftaqara u baahday ilaa silatin xiriir u baahday wacaa'idin mid usoo laabanayana oo isaga usoo laabanayana u baahday kaasaa waxaa la yidhaha isim mawsuul isim mawsuuluu rabaa inuu qeexo sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu kugu qeexay uu kugu caddeeyey isim mawsuul waxaa la yidhaah ku yihi sheekhu maa iyo ladii ka iftaqara u baahday ilaa silatin xiriir mar walbaba isimka mawsuulka wuxuu u baahan yahay wax in la daba dhigo oo lala xiriiriyo wax in la daba dhigo oo lala xiriiriyo siladaas marka waxay noqon kartaa jumlo daraf iyo jaar majruur iyo wasfi afartaas mid ka mida ayaa silo la dhihi karaa afartaa mid ka mida ayaa silo la dhihi karaa oo mawsuulka mar walbaba afartaas mid ka mida ayuu u baahan yahay in la daba dhigo waa jumlo daraf jaar majruur iyo wasfi wasfi sariix ama sifatun sariixa ama wasfun sariix labadaba dhihi karta afartaas ayuu u baahan yahay tusaale ahaan haddii aad tiraahid jaa aladii kii ayaa yimid laakiin inta aad ku gaabsato intaasaa ku gaabsato bis waad aamustay jaa aladii kii ayaa yimid aska aamustay wax la fahmayo ma aha jaa aladii k kee ayaa lagu leeyahy kee ayaa lagu leeyahy laakiin markii mawsuulka aad daba dhigtid jumlada silada ah markaas waadix noqonaa hadalka oo la fahmi jaa aladii kii yaa yimid tacallama naxwa naxwaha bartay kii naxwaha bartay ayaa yimid markaas waxaad ku hadashay hadal la fahmi karo hadal la fahmi karo idan marka alismu اlmawsuul laa yatimu biduuni silatihi isimka mawsuulka ma taam noqon karo ilaa in silo la daba dhigo maahan maba la fahmayo haddaan silo la daba dhigo marka mar walba wuxuu u baahan yahay silo siladuna waxay noqotaan nidhi jumla daraf jaar majruur iyo wasfi sariixa ayay noqotaa waxaa ka mid ah isagoo daraf siladii noqday ra-aytu ladii kii yaan arkay fi lmasjidi masjidka ku sugnaa ninkii masjidka ku sugnaa ayaan arkay siladii maxay noqotay fi lmasjid jaar majruurka ayay noqotay waxaa ka mid iyadoo daraf noqotay ra-aytu aladii cindak ra-aytu waxaan arkay aladii ninkii cindaka agtaada ku sugnaa ayaan arkay waxaa ka mid a iyadoo noqotay waصfi sariix waصfi sariix maxaa loola jeedaa ismu اlfaacil iyo ismu اlmafcuul labadaasaa loola jeedaa waصfi sariix ismu اlfaacil iyo ismu اlmafcuul ismu اlfaacilki maxaa ismu اlfaacil waxaa la yidhaha midka isagu wax sameeyey ismu mafcuulna kan wax lagu sameeyey masalan markaad tidhaha jaa-a waxaa yimid almutacallimu kii wax bartay almutacallimu maxaa la yidhaha waa ismu اlfaacil oo mawsuulkiina aaw mawsuulkii aaw al alku waxay ka mid tahay mawsuulaadkay ka mid tahay waa noo iman doontaa duu iyo ayun iyo al iyo waxaasoo dhan mawsuulaadka mawsuulkaas siladiisii aawe waa mutacallim ismulfaacilka ismu mafcuulkiina maxaa ka mid a isagoo silo noqday jaa-a waxaa yimid almadruubu qofkii la garaacay jaa-a almadruubu altaas maxay tahay mawsuul siladiisina aawey waa ismulmafcuulka marka sidaasuu silada wuxuu u noqdaa jumlo daraf jaara majruur wasfi sariixa intaba uu noqdo almawsuulu maftaqara ilaa sila wixii u baahdo wax lala xiriiriyo ayuu mar walba u baahan yahay wacaa'idin wa ilaa caa'idin mid usoo laabtana wuu u baahan yahay mid usoo laabta maxaa loola jeeda damiir weeye asaga usoo laabta mawsuulka tusaale ahaan markaad tidhaahid jaa aladii kii yaa yimid callamtuhu aan wax baray jaa aladii kii ayaa yimid callamtuhu aan wax baray damiirkaasi xaggee u laabanay ha-da ah callamtuhu ladiigu u laabanaya kaa marka wax usoo laabanayo damiirka u laabanaya ismulmawsuulka ayaa waxaa loo yaqaanaa caa'id caa'id mid wax usoo laabanaya caa'idkaas isaguna waa laga maarmaan oo mawsuulku u baahan yahay silo iyo caa'id walidaalika shaarix wuxuu ku leeyahay caa'id oo tashtamilu calayhi tilka silatu waa damiir siladu ay kulminayso caa'idka siladuu ku dhex jiraa wاlmuraadu bihi caa'idka muraadka laga leeyahay damiirun waa damiir damiirkaasoo yacuudu usoo laabanaya calى اlmawsuul waa damiir usoo laabanaya mawsuulka lirabdi silati si markaas silada loogu xiro bihi bilmawsuul waxaa la rabaa silada iyo mawsuulka yaa isku xiraya damiirkana isku xiraya waa fiiladii caa'idku waa fiilo isku xiraysa mawsuulka iyo silada ka dambaysa waqad qiila waxaa la yidhi ina sharaفadiin moxamed bna ciisa sheekhii la dhihi jiray ayaa marida hadda ka hor xanuunsadaa la yidhi sharaفadiin moxamed bnu ciisa ayaa xanuunsaday fakataba sheekhi wuxuu warqad u qoray ilى اlmeliki اlmucadam boqorkii markaas waddanka xukumayey ayuu warqad u qoray markaasuu gabaygan warqadani marka waa warqad sarbeeb ah qofkii naxwaha ama siladan fahamsan iyo mawsuulka ayaa gabaygan iyo warqadan fahmi kara warqad sarbeebo wuxuu yidhi undur ilaya bicayni mawla lam yazal yuuli nadaa watalaafi qabla talaafi ana kaladii axtaaju maa yaxtaajuhu faqnam ducaa'ii wahanaa'a alwaafi gabaygaas sarbeebtaa wuxuu qoray wuxuu yidhi undur ilaya boqorow isoo fiiri bicayni mowlan qof ii gargaaraya ishiisa igu soo fiiri qof ii naxariisanaya oo ii gargaaraya ishiisa igu soo fiiri qofkaasoo lam yasal aan ka zuulin yuuli inuu xiriirinayo annadaa waxsiinta uu xiriirinayo qof mar walbaba gacanta furan iyo waxsiinta xiriirinaya ishiisa igu soo fiiri wa talaafi isoo gaar qabla talaafi halaageyga ka hor oo xanuunkan inaan u dhinto ayaan ka baqiye isoo gaar oo ii kaalme wuxuu yidhi marka ana anugu kaladi waxaan la mid ahaa yuu yidhi ereygan aladi oo mawsuulka ah aladi wuxuu u baahan yahan ana u baahanayo axtaaju waxaan u baahanahay maa yaxtaajuhu ereyga aladi wuxuu u baahan yahay ayaan ana rabaahu yidhi waan u baahana haddii aladi muxuu u baahan yahay silo iyo caa'id silada maxaa loola jeedaa silada waa xiriir yani xiriir xiriiraan u baahanahay aladi isagu xiriir kama maarmo jumlo sila ah kama maarmo aladi caa'idna wuu u baahan yahay anna caa'id aan u baahana caa'idka markaa dee wuxuu u baahan yahay asagoo damiir ulama jeeda iska jira damiiraan rabaa in dib la igu soo celiyo ma ah wuxuu asagu rabo caa'id muxuu rabaa qof igu soo laalaabato isoo booqdow marka booqasho iyo maxaan rabaa gacansiin in lay xiriiriyo in hanti lay siiyo layna soo booqdo ayaan rabaaba marka hadal sarbeeba weye wuxuu yidhi faqnam ducaa'i ducadayda ka qanimayso yidhi wa hanaa'a ammaantana ka qanimayso ammaantaasoo alwaafiya ee dhammaystiran waan kuu ducaynu yidhi waanaan ku ammaanaya sidii alladii oo kale ayaan u baahanahay yidhi fa jaa waxaa yimid almeliku lmucadam boqorkii waa yimid yacuuduhu asagoo soo booqanaya sheekhii wa macahu boqorka micigiisa waxaa ahaaday alfu dinaar kun dinaar u wed boqorka nin naxwaha yaqaano hadalku meesha uu ka dhacayo iyo meesha u socdo ayuu fahmay marka kun dinaar ayuu usoo qaaday wa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi anta adigu alladi adigu waxaa tahay yuri horta alladiyata waana aniguna alcaa'idu anna caa'idkii aan ahay oo kuu soo laabtay soo booqanay wa haadihi tan lacagtanina asilatu lacagtan aan ku wadana waa siladii aan kugu xiriirinayo soo alladii sila uma baahna in wax la daba dhigo oo lala xiriiro balina lacagti lacagtii aan kuu waday waayo alismu lmawsuul muftaqara wuxuu u baahdo wailaa silatin iyo wacaayidin u baahdo wahuwa isimka mawsuulku darbaani isimka mawsuulku laba qayboodu nasun mid meel ku cad iyo wa mushtarakun mid la wadaagsaday oo shirko lagu yahay wuxuu ku yihi sheekha isimka mawsuulka laba u qeybsamaa nas iyo mushtarak nas maxaa loola jeeda waa nasun fii macnaahu waa mid macnihiisa ku gaaban oo ku cad macnihiisa laa yatajaawasuhu ilaa gayrih meesha uu ku gaaban yahay mooye meel kale uma gudbo meesha uu ku gaaban yahay mooye meel kale uma gudbo shirko laguma aha markaan tusaale ka soo qaadanno naska waxaa ka mid a ereygan alladii ayaa ka mida mawsuulka naska le alladii ma shirkaa lagu yahay mise wuxuu khaas ku yahay mufradka mudakarka ah alladii wuxuu khaas ku yahay mufrad mudakara alladii ninkii wey bis alladii haweeneydii lama dhihi karo alladii laba nin lama dhihi karo alladii jamci ragga lama dhihi karo kaasoo kale waxaa la yidhaha hadduu hal meel khaas ku yahay waxaa loo yaqaanaa nasale mawsuul nas wa mushtarakun mid la wadaagsaday bayna macaanin mukhtalifa macaani iskhilaafsan ayaa shirko ku ah bilafdin waaxid isagii waa hal lafdi oo keligiisa laakiin dhowr macno ayaa shirko ku ah dhowr macno ayaa shirko ku ah maxaa ka mid ah midkaa mushtaraga haddaan tusaale ka soo qaadano ereyga man man hadduu noqdo bimacnaa aladi ereyga man oo bimacno ladi ah oo mawsuul hadduu noqdo waxaa shirko ku noqonaya mufrad mudakara muhano mudakara jamc mudakara iyo saddexdii haweenka xaggooda ka imanaya saddexdii haweenka iyo saddexdii dhinaca ragga ka imanaya mufrad mudakar muhano mudakar iyo jamc mudakar mufrado muanatha muhano muanatha iyo jamc muanatha kulligood man ayaa loo isticmaali karaa man ayaa loo isticmaali karaa fanasu mawsuulka naska la yidhaaho hal meel khaas ku ah tamaaniyatu alfaadin sideed erey sideed erey ayaa waxaa la yidhaha mawsuul nas ah oo hal meel uun mooye meel kale aan loo isticmaali karin alladii ereyga aladii la yidhaaho lilmufradi xaal u sugnaaday mufradkaasu almudakari ee mudakarka ah ereygan hadda alladii wuxuu khaas ku yahay mufrad weliba mudakar oo rag ah haweeney looma isticmaali karo muhano iyo jamcna looma isticmaali karo waxaad leedahay jaa aladii kii yaa yimid caraftuhu aan gartay ma dhihi kartid jaaat waxaa timid aladii islaantiyaa timid maayo looma isticmaali karo aladii mufrad mudakar bs walatii ereyga allatiiw lilmufradati haweeney la kala yeelay xaalu u sugnaaday mufradadaasu almu'anahati ee la dhadigeeyey haweeney keligeed markaad isticmaalaysid mawsuulkeedii waxaad u isticmaalay ereyga allati jaa-at waxaa timid allatii gabadhii caraftuhaa aan gartay aya jaa-at waxaa timid allatii gabadhii caraftuhaa aan gartay idan allatii maxay khaas ku tahay mufrada muanath bis labadan marka erey alladii iyo allatii waxaa lagu isticmaalaa dhowr luqo hadda sheekhu hal luqo u ayuu noo sheegay alladii iyo allatii habkaas in loogu dhawaaqayo ayuu noo sheegay sheekhu laakiin waxaa jira luqo kale oo allad allat saasnu carabta ugu dhawaaqa maxaan ka jarnay marka labadaba ya-di yaanu ka jarnay alladii iyo allatii ya-di waan ka jarnay sukuunna waan saarnay xarafka ugu dambeeya waxaan saarnay sukuun waxaan leenahay marka allad allat aa loo isticmaala waxay kale u isticmaalaan ladii iyo latii ladii iyo latii maxaan samaynay ashiyaan ka jarnay laakiin ya-dii waan sugnay ya-dii waan sugnay ashiyana waan jarnay waxay u isticmaalaan ladii iyo lati waxay kale u isticmaalaan ladi iyo lati ashiina waan jarnay maxaan kaloo samaynay ya-diina waan jarnay xarafkii ugu dambeeyana maxaan samaynay waan hoos dhignay xarafkii ugu dambeeyey ladi iyo lati ayaan waxay kale u isticmaalaan alladiyi allatiyi maxaan samaynay alladiyi ya-dii ayaan shidnay annagoo hoos dhigay allatiyina waa la mid ya-dii ayaan shidnay waana hoos dhignay waxay kaloo isticmaalaan in ya-da la shido lana godo alladiyu allatiyu alladiyu allatiyu idana loo isticmaalo imisaan sheegnay hadda shan luqaan sheegnay shantaa luqo aanu sheegnay waxaad u geynee luqada kitaabku sheekhu uu kuugu qoray waa ilaa lix luqo lix luqay noqonay allad allat intaas hal luqa isku yidin lanna mid walba hal xabaan ka soo qaadan allad allat ladi iyo lati ladi iyo lati alladiyi iyo allatiyi alladiyu iyo allatiyu iyo midda kitaabka kuu qoray alladi iyo allati waxay u isticmaalaan lixdaas luqo ayaa loo isticmaalaa waladaani ereyga alladaan la yihaaho lilmuhanaa xaal u sugnaaday muhanahaasoo almudakeri ee mudakerka ahaa labadii mufrad soo baranay mufradka ragga ah waxaan idhi waxaa loo isticmaalaa alladi mufradada haweeney keligeedna allati waxaan baranaynaa muhanihii ragga ahaana waladaani way lilmuhana almudaker xaal u sugnaaday laba nin haddaad doonaysa mawsuulkoodii alladaani ayaad u isticmaalay walataani lataan wey lilmuhana xaal u sugnaaday muhanahaasoo almu'anafi ee la dhadigeeyey labada haweeney haddaad doonayso ismulmawsuulkiisii allataani ta ay leeyihin muhanaha mudakerkaana waa biduuni ta ta ma lahan alladaani ayaa laleeyahay muhanaha haweenkana ta'aa loo yeeli waxaa laleeyahay allataan walataani lataani wey lilmuhana xaal u sugnaaday muhanahaasoo almu'anafi ee la dhadigeeyey ilaa afar luqo ayay carabta u isticmaalaan hal luqo kuu sheegay sheekh hal luqo waxaan ka hadlayna waa muhanaha muhanaha labada dhinacba ka imanaya muhanaha ragga iyo muhanaha haweenkaba ilaa afar luqo ayay u isticmaalaan alladaani iyo allataani waa sida waadixa ah ee mashhuurka ah sida loo badan yahay sida sheekhu uu kuu sheegay waxaa jira in la shido iyadoo sidooda loogu dhawaaqayo nuunta in la shido oo maxaanu leenahay alladaani allataani taasina carabtu oo ayay u isticmaalaan waxay kaloo isticmaalaan ladaani in la yidhaha asha laga daayo al in laga jaro labadoodaba nuunkana la shido ladaani lataani in asha laga daayo laakiin nuunka la fududeeyo in asha laga daayo laakiin nuunka la fududeeyo muxuu noqonaa markaa ladaani iyo lataani afartaas luqo ayaa loo isticmaala laba luqo waxay ka imaaneen haddii al lala xidhiiriyo labana waxay ka imaaneen haddii asha laga daayo oo sidaas haddii lasoo gaabiyo hadalka bikalaam mukhtasar hadalka haddii lasoo gaabiyo waxaa weeye laba luqana waxay kaaga imaaneen markay al aan u yeelno laba luqana waxay kaaga imaaneen markaan asha ka dayno labada markaan asha u yeelno kaaga imaanaysa labadee wey waa luqatu اtakfiifi waاtashdiidi waa inaad shido iyo inaad fududayso labada ashka alladaani iyo alladaani allataani iyo allataani labadoo kalena maxay kaaga imaan markii asha aanu ka daynana labaa kaaga imanayso luqatu الtashdiidi والtakfiif idana waxaa kaaga imaanaysa ladaani lataani iyo inaan fududayno oo nihaaho ladaani iyo lataani afartaas wladaani lilmuhana اlmudakeri walataani lilmuhana almuanasi fii xaalati rafci godka xaaladiisa xaal uu ku sugan yahay musanuhu fii xaalati rafci xaaluu ku sugan yahay warkaasi xaggee la socdaa warkaasi wuxuu la socdaa alladaani lilmuhana almudaker allataani lilmuhana almuanas labadaba waa u yaalla hadalkaasi hadalkaasi labadaba waa u yaalla oo muhanaha mudakerka ah markaan u isticmaalayno alladaan waa goorma xaalatu rafci muhanaha haweenka markaanu leenahay allataanina goormow xaalatu rafci labadaba xaalatu rafci walladayni iyo wallatayn way fii xaalatay nasbi waljari kordhigga iyo hoos dhigga labadooda xaalo xaal muhanuhu uu ku sugan yahay muhanaha haddii xaalatu nasba iyo xaalatuljar uu joogana maxaanu leenahay booskii alifta waxaanu keenaynaa bis ya waxaan leenahay ra'aytu ladayni ra'aytu allatayni ayaan leenahay walulaa iyo waladiinow bilyaa-i xaaluu ku dheehan yahay ereygan alladiin mutlaqan xaaluu yahay isagoon la kala qaadina ya-ku dheehan lijamci اlmudakeri mudakerka jamciisa xaalu u sugnaaday alulaa iyo aladiin xagee ka xaalaynayna lijamci mudaker waxaan ka xaalaynaynaa alulaa iyo aladiin labadoodaba lijamci اlmudakeri xaalay u sugnaadeen alulaa iyo aladiin waxaa inoo harsanaa labadii jamc labadii mufrad soo baranay labadii muhanana soo baranay labadii jamca noo harsan jamci mudakerkuu soo hormariyo sheekhu wuxuu ku yidhi jamca mudakerka waxaa loo isticmaalaa laba eray alulaa iyo aladiin aladiina bilyaa-i muطlaqan muxuu ula jeedaa bilyaa-i muطlaqan wuxuu ula jeedaa ereygan aladiin oo jamca ragga loo isticmaalo jaa-a aladiina kuwiyaa yimid tacallamuu annaxw waa rag badanoo naxwaha bartay wey marka ya-daasaa loo isticmaali muطlaqan muطlaqan waxaa loola jeedaa xaalat الrafca xaalat الnasba iyo xaalat uljar ma la bedelayo maxaad leedahay xaalatu rafcihii jaaءa aladiina kuwiyaa yimid xaalatu nasbana ra'aytu اladiina xaalatu ljarna marartu biاladiin bs isticmaal waaxid fi halaaثati اaxwaal saddexda xaaladoodba hal isticmaal halka isticmaal muxuu waa ya-daas ya-daas aan u laazimay shaarixa wuxuu hoos ka leeyahay lijamci اmudaker alcaaqili gaaliba jamcumudakerka caqliga leh ayaa loo isticmaalaa sida gaalibka ah waqad yustacmalu alulaa ulaa in la isticmaalaa laga yaabaahu ku yihi sheekhu bimacna laati laati macnaheeda loo isticmaalo muxuu ula jeedaa alulaa maxaan ku ogey jamc mudaker waxaad dhici kartuu ku leeyahay alulaa oo jamculmudaker loogu isticmaali jiray in loo isticmaalo sidii laati laati maxay ahayd maxaa loo isticmaali jiray jamc muanata yacni alulaa oo jamc ragga loogu tala galay ayaa dhici karaa haween in loo isticmaalo haween jamcooda wadalika ka qowli majnuuni leyla waa ninkii leyla u waashay hadalkiisii cishqigii iyo jacaylkii leylu ku tegey qalbigiisii dhammaan ninkaa cishqigaa leyla u waashay gabyo wuxuu yidhi maxaa xubuhaa xuba alulaa kuna qablahaa waxallad makaanan lam yakun xuulla min qablu wuxuu yidhi maxaa xubuhaa liila jacaylkeedii wuxuu tirtiray xuba alulaa gabdhihii jacaylkooda kuna ahaa jireen qablahaa liila horteed gabdhihii liila ka hor aan jeclaa ayadaa meesha ka saarta jacaylkeeda jacaylkeeda meesha ka saarta fiiri marka maxalshaahidka gabayga meesha laga deliishanayo maxaa xubuhaa liila jacaylkeeda wuxuu tirtiray xuba alulaa alulaa maxaa loo isticmaalay gabdho jamaaca mu'anas maxaana isku ogeyn hadda jamc ragaanu isku ogeyn in lagu isticmaalo isaguna wuxuu isticmaalay jamc haweenu u isticmaalay way dhici kartaa uu kuleeyahy sheekhu mararka qaar way dhici karta maxaa xubuhaa liila jacaylkeeda wuxuu tirtiray xuba alulaa gabdhihii jacaylkeedii kuna ahaan jireen qablahaa liila ka hor waxallad liila waxay degtay makaanan boos booskaasoo lam yakun aan ahayn xulla mid la degay min qablo horey aan loo degin yacni qalbigu ka wada qalbiga meel waxay iga degtay wax degaba uusan jirin wax degayba uusan jirin soo ma aragti marka isticmaalkaas ayuu ula jeedaa sheekhu waqad yuqaalu in la yihaaho ayaa la arkaahu ku yihi sheekhu alladuuna laduun in la yihaaho bilwaawina lagu yiraa bilwaawi jaarmajruurka yuqaalu ku tacaluj waqad yuqaalu in la yihaaha la arkaa alladuuna in la yihaaha la arkaa bilwaawi waaw lagu yiraa fii xaalati rafci xaaladda godkana waaw lagu yiraa intee ku tacalujinaynaa yuqaalu ku tacaluj hadda fii xaalati rafci xaaladda godkana waaw in lagu yiraa ayaa la arkay muxuu ula jeedaa sheekh hadalka hadalkan sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye hadda maxaanu soo marnay ereyga alladiin saddexda xaaladoodba waxaa loo isticmaali yaa waxaa dhici karta ula jeedaa in mararka qaar xaalatu rafca la yidhaaho waaw oo maxaa la leeyahay alladuuna alladuuna jaa alladuuna kuwiyayo tacallamuu annaxwa jaaءa laduuna nadr gabayada un baa lagu arkay weliba waxaa la yidhaahaa qoladan la yidhaaho bani cuqayl waa qabiil qabaa'ilka carabta ka mid ah bani cuqayl nimanka la yidhaaho ayaa luqadaa isticmaalo nin ayaga ka mid ah shaacirkoodii wuxuu yidhi wa hiya luqatu cuqayl bidami اlcayni qaala shaacir gabyaayigoodii wuxuu yidhi naxnu aladuuna sabaxuu sabaaxa yowma nukhayli kaarata milxaaxa baxrurajis baxrurajis wuxuu yidhi naxnu annagu alladuuna kuwiiyaana maxaa laga rabay inuu yidhaha sidii mashhuurka ahayd oo carabtu wada wada naxnu aladiina inuu yidhaha mashhuurka saasay ahayd marka wuxuu yidhi naxnu alladuuna naxnu annagu alladuuna kuwii ayaa nahay sabaxuu ku kallahay asabaaxa subaxii kuwii ku kallahay ayaa nahay yowma nukhayli maalintii nukhayl waa maalin dagaalu dhacay dagaalka nukhayl dagaal la dhihi jiray maalin uu dhacay maalintaa dagaalka nukhayl uu dhacay waxaa nahay kuwii kula kallahay kaaratan weerar kula kallahay weerarkaasoo milxaaxan cilcilin ah aad ugu rogaal celinay ku celcelin weerar ku celin marka maxalushaahidka gabayga laga deliishanaya waxaa weye naxnu alladuuna alladuun waa alladiinoo jooga xaalatu rafca loona isticmaalay waaw loo isticmaalay wallaa-i iyo wallaati laa-i iyo wallaati iyo laati wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahaa allawaati lawaatiina waa la yidhaha lijamci اlmuanahi xaal saddexdooduba ay u sugnaadeen hal jamacun baa noo dhimanaa hal jamacun ayaa noo dhimanaa lixdii qayboodba shan waanu soo qaadanay labadii mufrad labadii muhano waan soo qaadanay jamci mudakerkana waanu soo qaadanay jamci muanadka ayaa noo harsanaa wuxuu ku leeyahay sheekhu jamca muanadka ah waxaa loo isticmaalaa saddex eray allaa-i allaati allawaati jaa-ad waxaa timid allaa-i gabdhihii tacalamna bartay annaxw ama allaati gabdhihii ama allawaati noocaa doonta saddexda waa loogu isticmaala waqad tuxdafu in la xadfo ayaa la arkaahu ku yihi sheekhu yaa-uhaa yaa-u halaaثati saddexdan aanu soo marnay ya-doodaba in la xadfo ayaa dhici karta oo maxaa la leeyahay markaa allaa-i allaati allawaati saddexdaba ya-da laga jaro luqa ahaan laakiin sida mashhuurka ah waa ihbaat ulyaa fi halaaثati sida mashhuurka ah waxaa weye saddexdaba in ya-da lagu dhawaaqo وذلika نaxو qowlihi tacaalى waa qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yihi alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayaa u sugnaatay aladii allahaasoo sadaqanaa nooga run sheegay wacdahu ay fii wacdihi waa mansuub binasci اlkhaafid waxaa lagu nasbiyey nascu اlkhaafid asalkii wuxuu ahaa fii wacdihi fiidiyaa la jaray markaasaa la kordhigo alxamdu mahad lilaahi ilaaha mahad u sugnaatay aladii allahaasoo sadaqanaa nooga run sheegay wacdahu ay fii wacdihi ballanqaadkiisii nooga run sheegay waa min qowli ahli اljanna dadka ahluljannaha ah markii jannada ilaahay subxaanahu watacaala uu geliyo ayay ilaahay uga mahad celinayaan nicmadaa weyn waxay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah wa awrahanaa alarda natabawa'u minha dhulkaan meeshaan doonno aan ka degayno na dejiyay ilaah mahad iskale wax laga mahadiyana wayta janno qofka ilaahay uu geliyo wax looga mahad celiyo ilaahay jala jalaaluh meesha sheekhu marka aayadda uu ka daliishanayo alxamdu lilaah alladiidaas alladii maanta maxaa loogu isticmaalay mufrad mudaker ayaa loogu isticmaalay waxaa marka su-aal meesha taallo ah su-aal meesha taallo waxaa ah dee ilaahay sidee loogu tilmaamay mudaker alxamdu lilah alladii allahaaso alladii maxaa loo isticmaali jiray mufradun mudaker garanay ilaahay subxaanahu watacaala waa waaxid jala jalaaluh laakiin mufrad ereyga mudaker xaggee u socdaa waanu leenahay waxaa loo isticmaali alladii su-aashaas culimmada naxwada way ka jawaabeenoo waxay leeyihiin war meeshan markii aayaddan tusaalaheeda culimmada naxwuhu ay usoo qaadanayaan mufrad mudaker waa ricaayatan lihada alafdi laa lidaati اllahi jala jalaaluhu lafdigaas allah ayaa loola jeedaa mooye daatadii ilaahay lagama hadlayo allah subxaanahu watacaala laa yuusafu bidukuura walaa biاlunuuha ilaahay dukuurana laguma tilmaami karo jala jalaaluhu unuuho iyo dhadig iyo lab midna laguma tilmaami karo laa nadiira lahu walaa mathiil ilahay wax la midahi ma jiraan falaa tadribuu lilaahi اlamhaal hal taclamu lahu samiya wax lamida miyaad ogta walam yakun lahu kufuwa axad laysa kamidlihi shay wahuwa الsamiicu اlbasiir ilى gayri dalika min alaayaat alati tunazihu اllaha tacaala can الnadaa'ir wاlamhaal aayadahaas dhammaan ilahay waxay ka nasahayaan ilahay wax lamida inay jiraan jala jalaaluh qad xaqiiqe samica allaahu ilaahay wuxuu maqlay qowla alatii gabadhii hadalkeedii ilaahay wuu maqlay tujaadiluka kula doodaysay nebiy llaahi moxamedu salى allahu calayhi wasalam fii zawjiha fii sha'ni zawjiha ninkeeda ninkaa xaalkiisa gabadhii kaala doodaysa oo ninka kugu dacweyneysay gabadha hadalkeeda ilaahay wuu maqlay jala jalaaluh maxalushaahidka sheekha aayaddan uu ka deliishanayo waxaa wey qowl allati allati maxaa aayaddu hadda ula jeedaa mufrada mu'anafa ayaa loola jeeda waladaani labadii ruux oo laba nin ayaa loola jeeda waladaani labadii nin oo ya'tiyaanihaa faaxishada damiirka waxaan u celinaynaa faaxisha labada ninoo foolxumada la yimid dembiga faaxishada ah minkum adinka xaal ay idinka mid yihiin fa'aaduuhuma dhibow cuquubo siiyow cuquubo ku dhibow ciqaabow xaggee laga deliishanaa aayaddan waladaani waladaani qur-aanku muxuu u isticmaalay musanna mudaker wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi jala jalaaluhu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyow arinaa na tusi alladayni labadiina tusi adallaanaa na lumiyey min aljinni walinsi jinniya insiyaa naarta na keenay waa xikaayatan can ahli naar calaacalkii ahlu naarka ayaa laga sheekay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow ayay ahlu naarku leeyihiin arinaa na tusi alladayni labadii adallaanaa na lumiyey min aljinni walinsi oo jinkii iyo insigii meesha na baday xun labada ilaahu na tusi najcalhumaa taxta aqdaamina maxay tiri calaacal muxuu tiri waxay leeyihiin lugaha hoostoodaan gelina ku joogjoogsanayna marna tus lugaha hoostooda intaan gelin ayaan ku joog joogsanaynaa rabbiyow marna tus muxuu tiri calaacal dunida intaad joogto inaad isi saxdid intaad dunida joogtid wax badan isi sax waxyaalaha kaa khaldan waxyaalaha kaa khaldan iska sax laakiin adigoo naartii qof ku jira caadan allah min dalik ilahay naga badbaadiye naartii qof hadduu ku jiro ilaahu hebelkii ilumiyaan lugaha hoostooda yeeli on ku is istaagiyo waa lacnad iyo itusi wax faa-iidaan kuu dhali maa intaas fursaddu inta naftu ay kugu jirto fursad haysataa maxalu shaahidka aayadda laga deliishanayo waxaa weye arinaa alladayn alladayn maxaa loogu isticmaalay muhanaa loola jeedaa mudaker waladiina kuwii jaa-uu yimid min bacdihim dadkaas muuminiinta ah ee saxaabatu rasuuli illaahi salى allahu calayhi wasalam gadaashoodii kuwii yimid yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan saasay ku ducaystaa ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay dadkii saxaabada ka dambeeyey markay ducaysanayaan waxay leeyihiin rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila ilaahu quluubteenna xasad ha yeelin oo qof muumina ananu qalbiga xasad ugu xambaarin waxay u ducaynayaan aladiina sabaquuna biliimaan ilaahu kuwii iimaanka nooga hormaray ilahu u dembi dhaaf dadka muminiinta waxaa weye axyaaan wa amwaatan xiriira ka dhexeeya xiriirkooda waa inay isu duceeyaan inay isku duceeyaan waxaa laga deliishanayo aayadda sheekhu ka deliishaday waladiina aladiina waa jamc mudaker wallaa-i waqaala tacaala jala jalaaluhu ilahi wuxuu yihi wallaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaaثatu ashhur wallaa-i haweenkii ya-isna min almaxiidi xaydka ka quustay oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mida in irtabtum faciddatuhuna halaaثatu ashhur ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay haweenka dhiigga caadada ka quustay waa haweeneydu markay waayeel noqoto konton jir iyo lixdan jir ay gaarto caadada waa ka istaagi haweeneyda haddii la furo ciddo imisay sugi halaaثatu ashhur saddex bilood ka bacdi guursan karta saddex bilood ka bacdi waa aayisada xukmul aayisa haweeneyda aayisada xukunkeeda waxaa laga deliishanayo aayadda wallaa-i ya isna wallaa-i ya isna ereyga allaa-i maxaa loo isticmaalay jamc muanafa jamca haweenaha laga jeeda wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashiduu calayhina arbacata minkum wallaatii haweenkii yaatiina iyaguna la imanayay alfaaxisha xaaladda foosha xun ee zinada ah kuwii la yimid oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mida fastashhiduu calayhina arbacatan minkum afar markhaatiya u sameeya afartaa markhaati hadday ku markhaati furaan waa in markaa la rajmiyo rajmi in lagu sameeyo aayadda waxaa laga deliishanaya waxaa weeye wallaati allaati maxaa loo isticmaalay jamac mu'anaf halkaas waxaa inoogu dhammaaday sideeddii naska ahaa sideeddii naska ahaa ayaanu qaadanay sideeddaa eray oo sheekhu inoo soo sheegay mid walba wuxuu khaas ku ahaa meel gooni ah wاlmushtaraku wاlmawsuulu mawsuulka mawsuulkaasoo almushtaraku ee shirkada lagu ahaa sitaةu alfaadin lix eray wey sheekhu wuxuu ku yidhi mawsuulka shirkada lagu yahay waa lix eray manw wamaaw waayun waalw waduw wadaaw lixdan eray waxaa la yidhaha mawsuul mushtarak mawsuul shirka lagu yahay laa yakhtasu bihi mufradu walaa muhanan walaa jamcu walaa mf walaa mudakerun walaa mu'anaf wax khaas ku ma jiraan albaabkiisu wuu furan yahay lixdan albaabkoodu ay furan yihiin kulli oo loo isticmaalo fa haadihi tan taasoo asitatu lixda ah tuطlaqu hiya asita lixdan waxaa lagu idlaaqaa calى اlmufradi mufradka iyo wاlmuhanaa muhanaha iyo wاlmajmuuci midka la jamciyey almudakeri mudakerka ayaa lagu idlaaqaa mudakerkaasoo min dalika اlmadkuur kaa lasoo sheegay ka mida kullihi kuli اmadkuur midkaa lasoo sheegay kulligiis ka mida wاlmu'anasi midka la dhadigeeyana waa lagu idlaaqaa waa loo isticmaala wuxuu ku yihi sheekhu lixdan tuطlaq waxaa lagu idlaaqaa calى اlmufrad wاlmuhana wاlmajmuuc kii la jamciyey almudakeri ayaa lagu idlaaqaa mudakerkaasoo min dalika اlmadkuur kaa lasoo sheegay ka mida kulihi kuli اmadkuur mudakerka kaa lasoo sheegay muxuu ula jeedaa mudakerka kaa lasoo sheegay wuxuu ula jeedaa mufrad mudaker ah muhana mudakar ah jamc mudakara walmu'anaثina muxuu la jeedaa mu'anaثkana waa loo isticmaala walmu'anaثina wuxuu sheekhu ka xadfay oo meesha ugu jirta macno ahaan min dalika kulih wاlmu'anaث oo min dalika kulihi ka mida min dalika kulihi maxaan ula jeednaa mu'anaث oo mufrada mu'anaث muhana mu'anaث oo jamca maxaa kaga soo baxay lix lixdan aanu soo sheegnay mid walbaa lixdaasaad u isticmaali kartaa mid walba lixdaas man waxaad u isticmaali kartaa lixdii saddexda haweenka iyo saddexdii ragga ma al wahaakada kulli saasaad u isticmaali wa tustacmalu man man waxaa loo isticmaalaa uu yihi sheekhu lilcaaqili qofka caaqilka ah ee caqlila ayaa loo isticmaalaa wamaa maana waxaa loo isticmaalaa ligayri اlcaaqili caaqilka gayrkii ayaa loo isticmaalaa waa qaacidu ku siiyey sheekhu wuxuu ku leeyahay ma iyo man ilaa lixdanay ku jireen ismu mawsuulka lixda hadda mushtaraga ah ay noogu jireene man wuxuu ku yidhi waxaa loo isticmaalaa qofka caaqilka ah man laa yustacmalu fi اlgaalib ila lilcaaqil sida gaalibka caaqil mooye wax kale looma isticmaalo hadda ka hor ayaa aayaddani markay soo degtay fii suurati اlambiyaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni اllah xasabuu jahanam aayaddaas markay soo degtay nin la dhihi jiray ibnu zibacra ayaa nabiga u yimid salى اllahu alayhi wasalam markaasu wuxuu yidhi waxaan doonay nabiga salى اllahu alayhi wasalam aayaddan macnaheeda inaan kala doodo ibnu zibacrana gaal u ahaa nin gaal u ahaa waxaan rabaa u yihi nabiga salى اllahu alayh wasalam inaan aayaddan kala doodo waa yimid ninkii nabigu u yimid salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi aayad waxaa soo degtay dhahaysa inakum wamaa tacbuduuna min duuni اllah xasabuu jahanam adinka iyo waxaad caabudaysaanba jahanamo xaabadeedii wey dee waxyaalaha aan caabudnana waxaa ka mid a malaa'igtii waa sida asagu uu leeyahay gaalku uu leeyahay wuxuu malaa'igta qaar aan caabuda gaalada ka mida nebiyullaahi ciise qaaraa ilaah u yaqaana oo gaalada ka mida cusayr gaala maaragta gaalada qeybo ka mid a caabuda oo ilaah u yaqaana hadde intaasoo dhan ma ahlu naara ilaa ayadda waxay tilmaamaya inakum adinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba adinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan xasabu jahanam waa jahanamo xaabadeed marka nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu ku yihi maa ajhalaka bilugati qowmik qoomka aad ka dhalatay lugadoodii aad jaahil ka tahay carabti carabta lugadoodii ayaadan oqoon odan garanayn maa ligayr اlcaaqil buu yihi nabigu salى اllahu alayه wasalam war maadan aayadda ku jirta inakum wamaa wamaa tacbuduuna maadaas waxaa loo isticmaalaa buu yihi nabigu salى اllahu alayه wasalam ligayri اlcaaqil marka ma soo gelayaa nabiy llaahi ciise malaa'igtii cusayr kulli ma soo gelaya maxaa loola jeedaa marka wamaa tacbuduuna asnaamtii aada caabudeysaan inakum wamaa tacbuduuna min duuni اllah xasabu jahannam idinka iyo asnaamta aada caabudeysaan jahannamo xaabadi doonta asnaamtaa loola jeeda marka nabiga salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku yihi maa ajhalaka bilugati qowmika luqada qowmkaaga ayadan garanay watustacmalu man man waxaa loo isticmaala lilcaaqil wamaana waxaa loo isticmaala ligayri اlcaaqil caaqilka keyrkii ereyga maana waxaa loogu isticmaalaa waxa aan caqliga lahayn ashyaada aan caqliga lahayn taquul waxaad leedahay fi man man waxaad ku leedahay yucjibnii waxaa icjab gelinaya man ayiladii ninkii jaaءaka ku yimid markaas maxaanu isticmaalnay mfrad mudakr waman gabar ayaa icjab gelinaysa manti maxaanu isticmaalnay mfrada muanasa ah waman gabaraa icjab gelinaysa jaaadka manta macnaheeda waxaa ku cadaynaya silada ka dambeysa hadda waman jaaadka mantaas in loola jeedo gabar maxaa cadaynaya taa taaniska ku cadaynaya mar walba silada fiiri waxaa loogu isticmaalay waman laba nin ayaa icjab gelinaya inay laba nin yihiin maxaa daliil u ah silada fiiri soo socota jaaaka kuu yimid labada nin ku yimid waman laba gabdhood ayaa icjab gelinaya inay laba gabdhood yihiin maxaa daliil u ah jaa'ataaka kuu yimid waman jamc ragaa icjab gelinaya maxaa daliil u ah inay jamc raga aan ula jeedo jaa-uuka waawdaasaa daliil u ah waman jamc haweenaa icjab gelinaya maxaa daliil u ah jamc haween in loola jeedo nuunu nisoha ka dambeya ji'nak ji'nak jamacadii haweenka ku yimid icjabgeli marka fiiri tusaale cajiibuu sheekhu bixiyey wuxuu ku tusaalaynaa mar walbaba ereygan maadaama lixdii shay loogu isticmaalo man iyo maa lixdii saddexdii dumarka iyo saddexdii ragga maadaama loogu isticmaalo waxa loola jeedo maxaan ku fahmi karaa in gabar loola jeedo in wiil loola jeedo mantan maxaan ku fahmi karaa wuxuu miaalka kugu cadaynaya waxaad ku fahmi kartaa jumlada fira silada fiiri iyo caaidka silada iyo caayidka ayaad ku fahmi kartaa wataquulu fii maa maa dhexdeedana waxaad ku leedahay jawaaban liajli jawaab jawaab dartiis waxaad u leedahay liman ruuxna aada u jawaabaysid ruuxaasoo qaala laka adiga ku yidhi ishtaraytu ximaaran hal dameer ayaan soo iibsaday qofku yidhi ayaad rabtaa inaad u jawaabto aw ataana ama dameer naagaha soo iibsaday oo dameerta dhadiga ah dameerta dhadiga ah la yidhaha ataan aw ximaarayn laba dameeraan soo iibsaday aw ataanayn laba dameeroo dhadigaan soo iibsaday ow xumuran jamaaco badan oo dameerahan soo iibsaday ow utfunan jamaaco badan oo dameerahan soo iibsaday qofkii sidaa ku yidhi maxaad ku leedahay u jawaab marka yucjibnii waxaa cajab gelinaya maa ayiladii dameerkii labka ahaa oo ragga ahaa ishtaraytahu dameerkaa ragga aad soo iibsatay maxaan u caddaynaya maadan in loola jeedo mfrad oo yani mudakr ah oo غayru caaqil ah waxaa kuu cadaynaya damiirka ishtaraytahu ishtaraytahu ay kuu cadaynaysa ishtaraytahu maadiina maxaa loo isticmaalay غayru اlcaaqil miaalkaasuu ka wataa sheekh غayru اlcaaqil wamaa ayaa icajab gelinaya dameerad waa mid oo dhadiga wey dameerad dhadiga maxaa daliil u ah in maadaas dhadig loola jeedo ishtaraytahaa soo iibsay wamaa laba dameer ay cajab gelinaya maxaa daliil u ah ishtaraytahumaa aad soo iibsad wamaa dameero ayaa cajab gelinaya fara badan oo lab ah oo raga ishtaraytahum ayaa daliil u ah aad soo iibsad wamaa dameero haweena ay cajab gelinaya waa kuwii dhadiga ahaa maxaa daliil u ah ishtaraytahunna soo iibsad waqad yuckasu daalika fatustacmalu man ligayri اlcaaqil wuxuu ku yihi sheekhu waqad yuckasu daalika wallahu subxaanaه wa tacaala